carwo ganacsi oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka gudihiisa ganacsiyada dibadda laga keeno iyo sidoo kale hal abuurka ganacsi ee kale ayaa maanta laga furay magaalada hargeysa carwadan oo uu furay madaxweynaha somalilan ayaa waxaa ka qayb galay ganacsato badan oo wax soo saar ganacsi soo bandhigay waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa tegay goobta laga furay waxaana uu kasoo diray warbixintan
waxaa looga jeeday kow dhacdooyinkan inay bulshadu iskugu timaado isku dhex gasho waxaa xusub midan dhacdadatii ka horraysay celcelis muwaadiniinta soo booqday maalintii waxay ahaayeen laba kun iyo shan booq oo ka yimi gobollada dalka dhammaantood caasimadda ha u bataan isbarashaa ka dhacday muxuu ahaa arrin aad u wanaagsan culayska intaa lagoo nabadgelyo ku dhacay arrin weyn oo muhiimadiisa leh oo qarankana karaamo iyo sharafa weeyaan
laakiin waxaanu ku aaminsanaha qabnaa inay ganacsatada iyo mas-uuliyada dalka iyadoo waxba jira soo dhisa ay nin walba walaxa jecel badan yihiin oo jeedaa wanaajin doonaan waanu ka wada hadli doonaa hadday wax soo baxa maanta waxaan ku sheegayaa waxaa jira warshiya dalka laga sameeya oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoryga caalamkaa loo qaaday ee aanu soo baanay aad argagaxayso laysanoo wuu qaatay ganacsiguu ka soo qaatay jaamarkuu soo maray nin warshad baalisaya saasaan sameynaya waan ku aamini markii wixii soo baxay la baarayna waa gargaxaysa shalay waxaa amarkusiiyey guddada kuwaana tagaya booliisku inay dhammaan warshadaas oo xidhaan qalabkana la soo wadaga soo dhufay
marka laga imaado wax soo saarka dalka gudihiisa laga soo saaray sidoo kale waxaa carwada lagu soo bandhigay adeegyo ka duwan kuwa dalka soo baxa oo ganacsiyada dibadda laga keena waxaa ka mida gaadiidka ayundai oo qaar ka mid ahy halkan taagan yihiin mid ka mida mas-uuliyiinta dabcan wakiilka oo shirkadda dahabshiilaba halkan jooga magaca walan barkada waad mahadsantahay magacaygu waa cawil saalax cabdi waxaan ka mid ahay shaqaalaha shirkadda dahabshiil gaar ahaan waxaan ahay maamulka shirkadda hayundai oo ay runtii hawsheeda wado shirkad aan u bixinay dahabshiil motos oo shirkad cusub weeye waxaanu keennaa baabuurta hayundai la yidhaahdo noocyadooda kala duwan hadday noqon lahayd noocyada yaryar iyo kuwa waaweyn oo soo dhawaan iman doona shaqadan runtii waa markii ugu horreysay ee baabuur noocana la keeno dalka waad arkaysaa waxa weeye waa noocyadii fowl darefka ah iyo kuwii caadiga ee raaxada ee yaryara arkaysaa baabuurta la isticmaalayo waa labaatan jir waa soddon jir waa shan iyo labaatan jir baabuur cusuba baraanayo oo bil ka hor ama laba bilood ka hor soo baxay ganacsiga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba marka la eego waxaa ujeeddada gaar ee carwada kusoo bandhigteen ama gaadiid in la keena macna noocmaaba ku fadhiya macnahan waxa weeye transportationka iyo haddaad xusuuso telecommunicationka waxyaabaha inta badan keena dhaqaalu inuu koro transportation reliable oo fiican oo aan gidaar kula fadhiisanayn oo aan kharash badan ku gelinayn qaybta kale oo ka qayb qaadan waxa weeye hawo environmentkii ama bii'addii qiiqa lagu sii daynayo xaadiskii dhacayay inuu wax badan ka taro ka muwaadiniin waxaanu doonaynaa inaanu qaybteeda ka qaadano horumarka dalka waxaa kaloo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka gudihiisa oo noocyo kala duwana waxaa ka mid a kalluunka beenyada udugii iyo sidoo kale waxyaabaha kale dalka gudihiisa kasoo gaad sida midhihii oo kale waxaan taagnahay mid ka mida qabanqaabiyayaasha ku soo bandhigay wax soo saarka dalkiisa magacaa magacayga waxaa la yidhaha amina faarax caarshe amina waxaad iga warantaa wax soo saarka dal gudihiisa idinku soo bandhigteen Ee, runtii waxaan ku caanbaxay wax soo saarka dalka waayo haddii aan induneesiya iyo ka keeni lahaa duruucda iyo dacaska iyo debere hore aan taajiri lahaa laakiinse iminka la- waxayga yar waxaan ku sameeyaa wax soo saarka diasporaan ahaa waxaan ka yimi maraykan ilaa intaan ka yimi maraykan waxaan soo saaray markii ugu horeysay milix baan berbere ka soo saaray milixdii laba sana iyo barh bay noo socotay haddana waxaan ku xejeeyey kalluun waxaan leenahay kambaniga la yidhaha gaba fishin as a family anigii odaygayguba haddana waxaanu samaynay oo baahida maadaama aan baddii gelayno waxaan u baahnay doonyo marka waxaan bilownay inaanu samayno eh, doonyo soo saarka oanu berbere idana ka soo saaro
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa